zakariye maxamuud xaaji oo ah xildhibaan hore ugu tirsanaa baarlamaanka dowladda federaalka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in xumaanta ay fidinayso dowladda federaalka ay gaartay meel walba oo dalka ka mid ah waxa uu sidoo kale tilmaamay in xasan sheekh uu wax walba qarribay islamarkaana aysan jirin meel u fiyo bulshada halkudhiggii uu doorashada kusoo galayna sarbeeb kala jeeday maantana uu xilka ka degaya isagoo colaad ku abuuray dalka wuxuuna intaa raaciyey xildhibaan zakariye in dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh uu wakhtigeeda ku dhammaaday boobka guryaha shacabka iyo iskudirka beelaha soomaaliyeed wax meel laga taabto oo fayoobi ma jirto waxa weeye madaxweynuhu halkudhiggii uu kusoo galay doorashada waxaan ka tegahayaa soomaali heshiisa adduunkana heshiis laha iyaduna heshiis islaha hadda wuxuu ka tegahayaa cagsigii waynaan fahmin cagsi buu la jeeday soomaali dagaalsan oo aan ishaysanin oo midba mid ay la dirirayso midba midda xigta la dirirayso oo wax isku dheganaya wax haysta aysan ahayn baa ka tegayaa weeye adduunkana adduunya idin qabsanaysa oo maalin walba dowlad cusub intaan tago aan leeyahay kaalana qabsada weliga weligaan lama maqal madaxweyne leh inta inta waddan kala taga kaalayoo na qabso adeer xumaha dowladda federaalka ahi meel walbuu gaaray ilaa xuduudaha baddeen oo dhan uu saameeyaa waxa weeye waxaasoo dhan sabab waxaa u ah xumaha kasoo faaxayo kasoo fidaya mar walba dowladda dhexe waka iyadoo gabaabsi uu yahay muddaxileedka xasan sheekh ayaa waxaa isa soo taraya eedeymaha loo jeedinayo dowladda federaalka ee la xidhiira xaaladda mugdiga ah ee la geliyey dalka waxayna arrintaas ka muuqataa meelaha ay ka taliyaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada